waxaa sii xoogaysanaya abaaraha ka jira gobolka gadameele ka mid ah iyada oo xoolihii ugu badnaa iyo dadba ay u geeriyoodeen oonka iyo kuleylka ka jira dhulka miyiga ah ee gobolkaasi gadub waxaana haatan sii kordhaysa qaylo dhaanta ka imaanaysa bulshada gobolka gadob waxaana meelaha qaarkood ka bilowday biyo dhaamin inkastoo aysan ku filneen muddooyinkii ugu dambeeyeyba socday haddaba guddoomiyaha gobolka gado axmed buulle maxamed ayaa qadka telefoonka ugu waramay xaaladihii ugu dambeeyey ee abaaraha ka jira gobolka gado wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
bismilah aad baad u mahadsan tahay ninka la yidhaahdo aadan abaartii gobolka jiro horena deen badan waa uga hadalnay haddana waan kuu sheegayaa abaartii gobolka jiro wili ma dhammaan midigay u taagan tahay baahidii oonkii cudurkii iyo muxuuaha isoo dhibaatooyinkii faraha badnaa oo ay keeneen abaarahaas oo kulaylkii waxa uu dawatay midigay u jiraan waxyaaba yaryarna way soo gaareen waddankii oo aan ku filnayn oo haddana wax ku filnaana ahayn marka abaartii sidibay u jirtaa ilaahay baana loo dulqaadi karo runtii waana inaantaisheed xilligii roobkaada la filahayay maallow damada baa daruuriya erki iyo haddana soo xirxiray oo aan meel roobka waktigiisa la gaaray haddana dib uu baxay marka insha allah waa rajaynaynaa waktigii gugaasama waa un xilliga abriil laakiin waxaan ku cadaynayaa abaartii kuleylkii gaajadii oonkii intiba inay sida usii jiraan oo ay sii bateen marka intaasaan rabaa inaan kukusheego waa tahay guddoomiye waxaad ka warantaa dhimasho dad iyo duunyo maxaa maalmihii u dambeeyay idin soo gaarayay
dhimasho way jirtay oo oo tiro kooban ah oo dhinacaas iyo area ceelwaaq ayay ka dhacday laakiin eriyooyinkan kalena waxaa ka jiray xoolihii ayaa dhammaan hayay oon u daadahayay biyo iyo baad iyo kulayl iyo dhibaato intaasoo dhan haddii waddanka ay ka dhacday oo dowladdii soomaaliyana gurmadkeedii waa la soo gaaray oo wax kooban bay ahayd daayadihii samafalka oo gobolka deganaana gurmad bay u sameeyeen oo iyadana wax kooban bay ahayd intaa dana in ku filan ma aha oo wax ku filan ma aha waan isugu yeernay hay-adihii deganaan gobolka godob waan u mahad celinay waxaan ku niri wixii aad gaarsiiseen aad baad ugu mahadsan tihiin laakiin ma ahayn wax ku filan ma aha iyadana waxay laga ballan qaadeen inay dib isugu noqon doonaan hadii allo oo ay maaragta ii sheegeen ay qayradaan ku maqan yihiin special hay-adii idii maaragta ii sheeg u-nka iyo kuwa kale internationalka ah iyo kuwa wakalka dhammaan waan la shifnay ballanqaadyo fiicanna way sameeyeen welina nama soo gaarin oo insha allah waxaan rajeynayna iyagana inay maaragta wax qaban doonaan dowladeeda soomaaliyana iyada biyo dhaamin baa naga soo gaaray lacag yaroo boqol kuna waa naga soo gaartay raashin baa naga soo gaaray daawaa naga soo gaartay intiina waxaa weeye wax ku filan ma aysan noqon waxaa kaloo jira dad biyaal ah oo deegaanada ka abaabulan oo degmooyinka oo iyagana abaabul sameeyey oo dadka ka aruurinaya dhaqaalaha iyo waxa dal sameynaya guddiyadaas oo dhismaydaa jiray iyagana wax kooban bay qabteen waxaa kaloo jiray jirjaro iyo hay-ado kaloo iyagana ismaarta isoo dhaamay iyagana sida alraxma iyo maarta ishag dad walbajoog ah oo iyagana abaabulkaas laagaraasiiyo iyagana waxay noqdeen dana wax kooban wixii oo dhan marka dadaalkii uu socdaa laakiin wax ku filan ma aha abaartii sidii u jirtaa kuleylkii sidii u jiraa gaajadii sidii u jirtaa xoolihii dhabaanaya sidii u jiraan waxa weye marka aan la-aantu sidii u jirtaa oo wax ku filan ma aha marka insha allahu waxaan rabay haddii aan yidhaahdo inaan baaqcad halkan oga jeediyo dowladda soomaaliya hay-adaha dana iyo gobolka gado iyo dhammaan warbajoogta gobolka deegaanka dhammaan inay maaragtay ogaadaan inaysan dhammaanin abaarta oo siday u taagan tahay oo gurmadka gobolka u baahan yahay oo ay u istaagaan walaalahood sida ay wax ku gaarsiin lahaayeen maanta waxaa weye waa maalin ilaahay xaalkiisa ogyahay inay ku jiraan gobolka marka waxaan ka rajeynaynaa iyadan insha allah inay dhaqaaq sameyn doonaan kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka gedo axmed buulle maxamed oo u warameeyey wariyaha v o e da kismaayo aadan maxamed salaad